taswiirta sagaal iyo tobnaad samson weligii timaha iskama goynin ama iskama jarin maxaa yeelay waxa ay ahayd tusaal ama astaan ah inuu ilaahay isagu la jiro laakiin waxa uu bilaabay inuu ilaahay addeeci waayo markaasi samson waxa uu jeclaaday gabar kale oo reer falastiin ah oo magaceedu la yidhaahdo daliilah oo shan nin oo madaxa ayaa u yimid daliilah oo ku yidhi haddii aad raadiso sirta xoogga ninka tadan waxa aan ku siinaynaa lacag fara badan daliilah waa ay bariday oo bariday oo bariday samson si uu ugu sheego sirta xooggiisa waa uu khiyaanay oo ku yidhi xooggaygu waxa lagu heli karaa ama lagu baabi'in karaa haddii lagu xidho toban xarig oo xargaha qaasimada ama kuwa fallaarta ah laygu xirxidho waa ay jarrabaysay ama damacday sidaasi laakiin way suurtogeli weyday oo way damacday oy sasabtay oo ay sasabtay si uu ugu sheego oo waxa uu ku yidhi haddii lagu xidho xarig weyn oo cusuban waad iga guulaysanaysaa laakiin taasi ma aanay shaqayn ma ay shaqayn haddana way ka codsatay oo ka codsatay oo bariday inuu u sheego sirta xooggiisa oo markii ugu dambaysuu ku yidhi waa cajaa'ibe haddii timaha laga jaro xoogaygu wuu lumayaa daliilah way u heestay samson oo u heestay oo way u salaaxday oo waa uu hurday oo waxay u yeertay nin markaasi timaha ka jara oo ebir kaga dhiga timaha waaweyn oo markuu soo kacay wuxuu ogaaday inuusan xooggii ilaah lahayn oo falastiiniyiintii kale ayaa yimid oo ka xirxiray gacmaha oo indhihii bay ka siibeen oo waxa ay ka xireen gacmaha oo ay ku xireen mashiinta gellayda shiidda sideebaad u malaynaysaa in uu dareensan yahay samson maxaa yeelay waxa uu malaynayaa inuu ka xun yahay taasi maxaa yeelay waxa uu aaminay cadowgiisa falastiin marka waxaa laga yaabaa inuu yidhi anigu maxaan ahay nacas haddana waa in uu gudaa dembiguu ka falay ilaah saaxibkow aniga iyo adigana dembiga aan samayno waa in aan ogaanaa ama ka taxadarnaa miyaad garanaysaa dembiilayaasha markii ay dhintaan meelay aadayaan ilaahay waxa uu yidhi waxay aadayaan webi ololaya ama naar ma taasaad doonaysaa inaad ku noolaato weliga waxaan u malaynayaa maya ilaahay waxa uu noo sameeyey meel haddii aanu marno aan taas aadaynin taasi iyada ahna waxa weeye in aanu rumaysanno ciise masiix